John Legend in just a few.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington maanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somalia com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin sagaal iyo toban ay tahay bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay lixda iyo barkii subaxnimo idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowrka dhallinyarada kaga aadan sugidda amniga ee magaalada muqdisho dhalinyarada door aada u weyn ay ka qayb qaadan karaan amniga magaalada muqdisho haddii dhalinyarada loo aqoonsado doorka ay leeyihiin iyo kaalinta ay ka geli karaan arrintaas waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyaro ka faa'iidaysatay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka lagu qabtay boosaaso heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
ersin tatar oo ah nin ay siyaasaddiisu u janjeertay midigta fog ayaa ku guulaystay doorashadii kala baxa ahayd ee axaddi ka dhacday gobolka isku magacaabay jamhuuriyadda turkiga ee waqooyiga qubrus warbaahinta b r t ee la hadasho turkiyiinta qubrus ayaa ku warantay in ersin tatar uu codadkii shalay la dhiibtay ka helay konton iyo kow dhibic toddobaatan iyo afar boqolkiiba halka ninka la tartamay oo lagu magacaabo mustafa akinji uu keenay afartan iyo sideed dhibic labaatan iyo lix boqolkiiba ersin ayaa aada ugu dhow xukuumadda ankara waxaana uu meel adag ka taagan yahay in turkiyiinta waqooyiga qubrus ay la midoobaan maamulka griiga ee maamula koonfurta qubrus mustafa akinji ayaa qirtay in looga adkaaday doorashada isagoo u hambaleeyay tataar wuxuu kaloo sheegay in guuldarada kasoo gaartay wareegga labaad ee doorashada ay soo afjartay afartan iyo shan sano oo uu kusoo jiray siyaasadda qubrus tataar ayaa isna khudbad uu u jeedayay taageerayaashiisa ku sheegtay guusha doorashada madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa u hambaliyeeyey tataar kooxaha dabdamiska ayaa sii wada dagaalkooda ka dhanka ah dab xoog leh oo ka kacay gobolka colorado halkaasi oo ugu yaraan soddon kun oo dad ah ay guryahooda isaga carareen dabkan ayaa waxaa wada dabaylo xoogan wuxuuna ku socdaa toddobiyo toban mayl aan iraahdee oo u dhiganta labaatan iyo toddoba kilomitir saacadiiba magaaladana wuxuu kusoo socdaa bulder la yiraahdo axaddii xalay ayaa waxay sheegeen kooxaha dabdamiska in si weyn ay u saaciday cimilada oo degtay oo qabow u muuqatay mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in dabkan uu markaasi baabi'iyey guryo fara badan qoysas tiro badanna ay ku guryo beeleen oo ay ka barakaceen guryahoodii
warkii dunida ayaad dhagaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday inay furayso qeybo ka mid ah wadooyinkii xirnaa ee magaalada muqdisho haddaba dhallinyarada ku nool caasimadda dowr intee la-eg ayay ka ciyaari karaan adkeynta amniga warbixintan waxaa ku eegaya waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle door intee la-eg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin ka qayb qaadashada ammaanka marka laga hadlayo fursadaha ammaan ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa hadda furaysa qaar ka mida wadooyinka magaalada waxaana magaalada looga dhawaaqay furista wadada wadnaha waxayse ku olaaliyeen madaxda dowladda gaar ahaan ra-iisul wasaaraha taliska booliska ee maamulka gobolkuba in ahmiyad weyn ay siin doonaan sida dadku ula shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka magaalada muqdisho si loo furo wadooyinka wadaharan maxamed cabdulaahi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada xog ogaal ku ah arrinta amni ee magaalada iyo doorka dhallinyaradu ka qaadan karaan ka qaybgalka amniga muqdisho dhalinyarada door aada u weyn ay ka qayb qaadan karaan amniga magaalada muqdisho haddii dhalinyarada loo aqoonsado doorka ay leeyihiin iyo kaalinta ay ka geli karaan arrintaas marka door aada u weyn ay ka leeyihiin amniga iyo dalka guud ahaanba waxa wax ka bedeli kara waa dhalinyaro cabdiraxmaan bulsho wuxuu ka mid yahay dhallinyarada maamulka gobolka banaadir wuxuuna ka shaqeeyaa isku soo dhowaanshiyaha dhallinyarada iyo amniga marka laga hadlayo isdhexgalka bulsho ee muqdisho waxaan weydiiyey markay timaado wada shaqaynta ay la yeelan karaan hay-adaha ammaanka iyo doorka dhallinyarada
aadwaa mahadsanta cabdiqaadir aad waa mahadsanta dhalinyaradu aaday waxay door ku leeyihiin muhiim ah sida aan qarsoonayn la wada ogsoon yahay haddana waxay ku xiran tahay sida loola shaqeeyo ama loola fangaalo iyo sida loogu talagalo loogu diyaariyo hadba xogta iyo dhalinyaradu hayn sida looga qabto looga faa'iidaysto waxaa jira dulduleelo mararka qaar soo kala dhex gala dhallinyarada kuwooda aan amniga ka shaqaynin iyo kuwa ka shaqeeya ammaanka taas ayaana mararka qaar keento kala fogaansho ama kala fikir duwanaansho maxamed ayaan weydiiyey bal markay timaado faham darada dhallinyarada dhexdooda
horta inta badan amniga waxa ka shaqeeya oo hay-adaha amniga bimacnaa amniga u xil saaraan waxaa u badan dhalinyaro dhalinyaradaas oo keliya loo soo diro amniga suga laakiin aan u malaynayo inaysan u diyaarsaneen qaabka amniga ay u sugi lahaayeen iyo dadka qaabka ay ula falgeli lahaayeen waxaa marka mararka qaar dhacdo dhalinyaradii aan hay-adaha amniga ka tirsaneen iyo dhalinyaradii magaalada joogtay oo la rabay in hay-adaha amniga iyo dowladda ay ka caawiyaan in amniga la sugo isfaham darro iyo waxyaabo qaar soo dhexgalaan taasna waxaa sabab u ah dowladda dhalinyarada ay usoo darsatay in ay amniga sugaan taasoo la rabay istaraatiijiyad iyo siyaasad cad in inta laga dejiyo dhalinyaradu waa isku xaafad waa dad magaalada wada degan qaab ay isku fahmi lahaayeen oo inaan la kala cararin oo la isku soo dhawaado oo xogta la sheergaraayo oo dhalinyaradii si rasmiya amniga u qaabilsaneyd iyo tii xaafadaha joogta ama magaalada ka shaqaysanaysana aanan khilaaf iyo isfahamdareysa soo dhexgelin oo keliya taargetka ama problemka uu noqdo qofka amniga lidku ah laakiin mararka qaar waxaa dhacdo in kii amniga sugaaya iyo midaan amniga problemku ahayn inay dhibaato isku qabaan marka arrimahaas in aad looga fikiraan ay mudan tahay muuqatana muddooyinkii dambe waxaa la arkaya dhallinyaro ku biiray hay-adaha ammaanka kuwaasoo hadda door wanaagsan ku leh markaad fiiriso qaybaha kala duwan ee hay-adahaasi qaarkood waxay tababaro kusoo qaataan dalka dibadiisa gaar ahaanna turkiga maxamed ayaan weydiiyey doorka dhallinyarada aqoon-yahankee ku biirta ciidamada ay hadda muujiyaan sideedaba mar walba oo system ama nidaam uu shaqaynayo waxaa loo baahan yahay jil cusub maskax fiyow iyo jir caafimaad qabo dhalinyarada wax baratay oo hadda hay-adaha bimacnaa amniga iyo kuwa qalabka sida ku biiray wax badanay kusoo kordhi karaan sababta markii aad aadaad hay-adda aad dhisaysid waxaa lagu dhisaa jil cusub ama dad dhallinyara oo academic ah oo waxyaqaano oo barnaamijkii wixii la baray wax ku dari karo horumarin kara isla markaasna muddo badan dalka iyo dadka sii anfici kara wixii lasoo baro ku anfici karo afartan sano hadda dhiman tusaale ahaan marka door weynay ku leeyihiin soomaaliya wax badanaa gaab jiray oo hay-adihii amniga iyo ciidamada qalabka siday kala maqnaayeen marka wax weyn ay arrintaa ka bedeli karaan aqoon ahaan tababar ahaan marka arrintaas wax weynay bedeshay saraakiisha ammaanka iyo madaxda dowladda soomaaliya ayaa hadda kaga fadhiya bulshada muqdisho inay door ka qaataan xaqiijinta ammaanka gaar ahaana furitaanka wadooyin dhagxaan ay yaalleen labadii sane lasoo dhaafay haddaba fursad intee la eg ayaa u bannaan oo ay kaga qayb qaadan karaan
waa su-aal aada u muhiima fursadda horta u furan saraakiisha ammaanka waxay tahay inay ka dhabeeyaan dhagxiil la qaaday inaan mar dambe loo soo celin oo qorshaheedii keenaan lagu bedelaya dhagxaanta shacabka muqdisho ayagana waa inaysan ka abaal dhicin oo ay adeegsadaan xeeladihii ay ku gudbi lahaayeen hoogaha amni darada dowladduna iyaduna u fududayso qabashada xogta soomaaliya waxaa la sheegaa in dhallinyaradu ay ka tahay tir ahaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilaa iyo toddobaatan inkastoo aysan jirin tiro koob sax oo la hayo waxayse muujinaysaa in dhallinyaradu ay qaadan karaan door wanaagsan oo qayb ka noqon kara howl walbae socotay la xiriirta geedi socodka soo kabashada soomaaliya cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho mahadsaned cabdulqaadir haatanna aanu jaleecna dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestan uu ku luqeynayo fanaanka nimcaan hilaa
dhalinyaro badan ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka oo lagu qabtay magaalada boosaaso tababarkaasi waa lasoo gabagabeeyey wakhtigan haddaba sida tababarkaasi u dhacay iyo wuxuu ku saabsanaa guud ahaanba warbixintan waxaa kasoo diray boosaaso wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf tababarkan oo soconaya muddo afar cisho ah ayaa loo qabtay shaqaalaha dowladda hoose waxaana lagu baranaya horumarinta maamulka iyo weliba maaraynta qancinta dadweynaha iyo weliba xalinta khilaafaadka iyo wada shaqaynta dhexdooda kaas oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada boosaaso tababarkan ayaa waxaa bixinaya qaar ka mid a dhallinyarada dhammeeyey jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso kuwaas oo bartay kuliyadda maamulka iyo weliba maaraynta isla markaana uga faa'iideynayay shaqaalaha sidii xirfadooda iyo weliba adeegyo hufan loogu samayn lahaa bulshada ay u shaqaynayaan ugu horeyn xasan cali basri oo ah tababarihii bixinaya aqoon kororsigan ayaa sheegay in ujeedka tababarkan uu salka ku hayo sidii ay uga faa'iideyn lahaayeen aqoontii ay barteen bulshada qaybaheeda kala duwan ciwaankiisa koruqaadayda shaqaalaha aqoontooda ee dowladda hoose ujeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in maxaydhaha shaqaalaha aqoontooda kor loo qaado sidoo kale shaqaalaha inay dadweynaha isdhexgal la sameeyaan sidoo kale shaqaalaha in wacyigooda kor loo qaado sida dowladda hoose maxay radaa dakhligeeda kor loo qaado haddii shaqaalaha iyo maxay radaa ogaasinka sare aqoontooda kor loo qaado waxaa imaanaysaa inay maxay radaa macaamilka shaqaalaha iyo macaamilka shaqaalaha dhexdooda ah iyo sidoo kale inay maxay la macaamilaan guud ahaan dadweynaha kor u kacdo waxaan rajaynayaa aan filayaa insha allahu tacaala in shaqaalaha ay si fiican iyo maamulka waa si fiican uga faa'iidaysteen aan rajaynayo insha alla inay si fiican ugu dabaqi doonaan xafiisyada iyo meelaha ay joogaan si maxay radaa dadkii ay la dabaqayaan dadkii ay la shaqaynayeen in maxay radaa dadweynihii ay dhexgalaan oo aqoontoodii ay uga faa'iideeyaan qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaya aqoon kororsigan oo isugu jiray gabdha iyo wiilal ayaa sheegay in aqoontii ay barteen ay uga faa'iideyn doonaan bulshada ay u shaqaynayaan barnaamijkan waxaan uga mahadcelinaa macallimiinta sida sharafta la wanaagsanayd tababarkan noogu sameeyey waxaan ka faa'iidnay barnaamijkan inaannu ku dhiirano inaannu insha alla shaqada dardargelino bulshada u shaqayno ogaano faa'iidooyinka ay leeyihiin qancinta macaamiisha macaamilka dadka qaabka loola macaamilayo sida dadka loo soo dhoweynayo haddii ahaan lahayd ee tiam waaka ee gudaha ah iyo bannaankaba annagu halkan waxaanu ku qaadanay siminaar nuxurkiisu aad iyo aad u wanaagsan yahay u wanaagsanaa waxaanu hore u soo marray siminaaro badan kani waxbuu kaga duwanaa markaan si dhiibliyaanu hadlo madaxdu wuxuu kaga duwanaa kani wuxuu ahaa mid taabanaya nuxurka adeega in la qanciyo macaamiisha dadweynaha inay qanciyaan dadka mas-uuliyiinta ah ee xafiisyada jooga inay dadka qanciyaan in dadka loogu adeego hofnaan iyo si siman run ahaantii wuxuu ahaa mid soo dhowaynaya dadweynaha degmada boosaaso hadda annagu aan u adeegno muujinayana xagooda dadweynuhu leeyihiin iyo midda lagu leeyahay shaqaalaha fariinta u gudbinaya waxay ahayd dadka inaad u adeegtaan inaad inaad dadka u adeegtaan idinku oo aad dadka u tihiin adeegayaal shaqaale u ah oo iyaga loo diray kana adeegtaan waajibaadka lagu leeyahay si hufan run ahaantii wuxuu ahaa siminaar toosinaya nidaamka shaqada iyo shaqaalaha wuxuu ahaa nidaam siminaar tusaya dadweynuhu xaquda ay leeyihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxdii soo aliftay soo fekertay maasha allah wuxuu ahaa tababarkeeni dhowrka beri noo socday tababar cajiiba oo aad iyo aad u wanaagsan kaasoo ahaa korqaadida aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha dowladda hoose aad baan idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan ah gabagabadii waxaa tababarkani ka hadlay gudoomiyaha degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaan iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta puntland maxamed axmed kulan waxayna kula dardaarmeen aqoontii lababaray inay uga faa'iideeyaan bulshada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa macallimiinta oo si fulintiri ah noog markaanu ka codsanay inay nala shaqeeyaan naga aqbalay inay muddada dhowrka maalmood wakhtigooda noo huraan oo maanta halkay nala fadhiya waxaan rajaynayaa shaqaalaha iyaga iyo qaybaha iyaga kale tababarkaan qaadanayay in wixii aanu qaadannay iyagoo ficil ah ee dadweynuhu naga arkaan tacaamulkii hore tacaamul ka fiican ee naga arkaan haddana siminaar baa gasheen inaad ku dabakadaan shaqooyinkiinnii hore u wadeen waxyaalihii aad ka faa'iidaysateen intuu siminaar ku socday waxaa loo baahan yahay bulshada inaad ku wacigelisaan oo bartaan ina cashuurtu sharci tahay dad badan baan oqoon waxaa loo baahan yahay inaad la timaadaan shaqo wanaag inaad bulshadu maaragtay iyo idinka idin dhex marto xiriir wanaagsan yuusuf maxamuud v o a boosaaso aatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana inoo haya wariyaha v o a-da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku horeyne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo isla horyaaladaasi ka tirsanna habeen hore la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha shivil united iyo fulham waxaana uu kusoo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah oo labadan kooxood ay isla dhaafi waayeen crystal balas oo garoonkeeda joogtana waxa ay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda braton albion tottenhamna waxa ay saddex iyo saddex isla dhaafi waayeen kooxda kale ee westerham united kooxda leicester city oo garoonkeeda joogtana waxa ay guuldarro hal iyo eber ah kala kulantay kooxda stanvilla dhammaan kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka ingiriiska ayaa barbaro kusoo dhammaaday marka laga reebo kulankii kooxda astonvilla ay hal iyo eber kaga badisay kooxda leicester city dhinaca kale ciyaaryahan van dyg oo daafac uga ciyaara kooxda liverpool islamarkaana ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa everton ay kaga hortageen sabtidii ayaa la sheegayaa inuu maqnaan doono muddo dhowr bilood ah kadib markii baaritaan lagu sameeyey van dyg oo garoonka dhaawac looga saaray ayay isku dhaceen goolhaye bigfor oo shabaqa u qabta kooxda everton ee sanadkan ku jirta qaab ciyaareedka cajiibka ah dhaawacaa soo gaaray ciyaaryahankan ayaa badanaa ciyaartoyda waxa ay ku maqnaadaan toddoba ilaa iyo siddeed bilood taas oo si weyn uga nixisay taageerayaasha kooxda liverpool iyo tababaraha kooxdaasi georgian clob vandaiga ayaa tan iyo intii uu kusoo biiray kooxda liverpool u saftay kulan kasta oo ka mid ah horyaalka premier leaga waana markii ugu horeysay ee kooxdiisa uu dhaawac kaga maqnaado liverpool ayaa sidoo kale waxaa ka maqan gulahayahooda allison oo isna dhaawac uga maqan kooxda georgian clob ayaa si weyn ugu tiirsan adeega vandaig iyo goolhaye allison lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale kooxda manchester city waxaa uga dhaawacmay daafacooda ay ku dhaartaan ee laborte taas oo si weyn looga dareemay hanaan ciyaareedkooda difaac iyagoo ku guuldaraystay inay difaacdaan horyaalkii ay ku guulaysteen laba kun iyo sagaaliyo tobankii manchester city ayaa isku dayday inay booskaasi soo hagaajiso laakiin ugu dambeyntii waxa ay kaliftay in kooxda liverpool ay ku hordabaaldegto iyadoo kulamo badan ay ka harsan yihiin horyaalka premier leaga dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya sida liverpool ay ugu suura geli karto inay buuxiyaan booska vandaig iyadoo sidoo kalena la xusuusto dhibaatada ay ka mareen intii uu maqnaa goolhaye allison oo kaliftay inay isaga haraan koobka uefa champions leaga dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda eber oo gurigeeda joogta ay barbaro eber iyo ebera la dhaafi weysay kooxda asasuna atlantico bilbawna waxa ay labiyo eber uga badiyeen kooxda levante villareal waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda valencia deportivo alves oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo eber uga badisay kooxda elcha kooxda kale eh weskana waxa ay barbaro laba iyo laba ah la gashay kooxda real viladolid real batis oo garoonkeeda joogtana waxaa saddex iyo eber uga badisay kooxda kale ee real sociedad horyaalka la liiga ee kubadda cagta ayaa kulamadii toddobaadkan waxaa guuldarro la kulmay labada kooxood ee ugu tunka weyn horyaalkaasi ee kale ah barcelona iyo real madrid dhinaca iyo dalka talyaanigana horyaalka seereaaga kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda bolonya oo gurigeeda joogtana waxaa afar iyo saddex uga badiyey kooxda sisola sbasiana waxa ay barbaro labaiyo laba isla dhaaf waayeen kooxda fiorentina torinona waxaa saddex iyo laba uga badisay kooxda kaaliyari yudaneza waxa ay saddex iyo laba uga badisay kooxda barma romana waxa ay shan iyo laba uga badisay kooxda banaveto dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aan dib u milicsana dhinacii kaalimaha suugaanta ee nala dhagaysta cododka ah cabdulqaadir jubba iyo qadra daahir cige
qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare bacaynii caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddabacugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddabacugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaaraburahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcaw cosubka ugbaadko ku cigaalandharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo bilicaana iyo nabaad inshaalla cosubka ubadko ku cigaalandharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ini caalimado